isaga laftiisii ahayn de yaan loo nisbaynin ee tii isaga labadii masale ha la kala taqriiriyo mid kastaba sideedii ha lagu taqriiriyo iyo maye way ishabahayan wax lagu kala farqiyaa ma jirto ee markaa labadoodiiba bal markaas midna naqli iyo takhriijha la sameeyo intaa weeye ومن أصحاaبنا mن قال يجuز نqل الجaوaaب جawaabti in lasoo نqلiyo في كuلi واaحidة mid kastoo miن المaسلتين labada maسلo kamamida ilى الأخرى tii kale loo soo نqلiyo وتkرiiجهma markaa labadoodii lagu wada تkriiجiyo alى labadii maسلba weeye calىa qowlayni laba qowl oo markaa labadii maسlo mid kastaba laba qowl uu ku sugnaado qowl mansuuصa iyo qowl mkharajo uu kuba sugnaado وhada غayru صaحيiحi ada شharxiisa haddii aan wax lagu kala farqiyo aanu jirin waa qowlu doortaba wuxuu leeyahy taasi may arinku sidaas ma aha لأnnahu ninkan mujtahidkii lam yanusa muu cadayn fii kuli waaxidatin mid kastoo minhumaa labadooda kaba mida ilaa calىa qowlin qowl mooye wax kale muu cadayn qowlun buu sheegay falaa yajuusu ma banaana an yunsaba ilayhi in loo nisbeeyo maa lam yanusa calayhi waxaanu cadaynoo dee wax aanu odhan oo laga yeedhsiinayaa meeshii imanaysa ولأن ظاahiر sida ظاahirkii waxa weeye أنhu ninkan مجتahidkii qaصada inuu u qasday الفرقa byn المaسلتين oo labada de maسلada u arko un فuruqine hadalkiisii ma hayno wuxuu kala farqiye ma hayno marka inuu farqi meeshii isagu laaxidayana waa suurtagal فmaن جaمaca baynahuma ruuxa labadoodii isu geeye isagu farin buu ujeeday faqad khaaلafa waa khiلaafa عalى kuli xaal waxaan leenahay waa masaaئiشhu waa masaa'il muhima madhabtiina ama madhabiina waa wax inooguba sugan تkriiجkii naqligaasi waana aصxaab الwujuه ama kuwa khaasatan wadiifadoodii baabqwl fi اجtihaadi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasلم waa baabkii ugu dambeeyey kitaabka alxamdu لlahi رab العaalamiin qowlkii iyo hadalkii lagaba hadlayey rasuulki ilaahay اجtihaadkiisii salawaat الlahi wasalaamu عalayh iyo wاlijtihaadi ijtihaadkii bxadrati isaga xadradiisa lagu ijtihaadayey ijtihaadkiibaa waa halkii uu inoogu khatimayey macnaa waxa weeye rasuulkii ilaahay dee waxyibaa uga imanayey waxaana u suurto gelaysay isaga intuu waxyiga sugo waxyigiiba uu yimaado yaqiin iyo xaqiiqo iyo wax qadciya gaadho rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wixii aan waxyi ugu iman miyuu ijtihaadayey oo kolkol isagoo dee umu ijtihaadkii waa wixii aan waxyi uguba iman qiyaaskuna dee waabay noqonaysaaye ijtihaadkaasi wax u bannaan ama kaba dhacay ma yimisan ma aha taasi waa mid qaybta labaad walijtihaadi bixadratin rasuulka ilaahu joogo salawaat ullaahi wasalaamu calayh saxaabadii iyo culimadii saxaabadii okin ma ijtihaadayeen iyagoo rasuulka ilaahay joogo taas ma ku ijtihaadayen mise kuma ijtihaadahaynba walijtihaad bixadratin wayajuusu ijtihaadu balahadlo xagga dambe ويجuز waxa banaan buu yihi شheekhu رaحimah الlahu taعaalى aاجtihaad اجtihaad bxadraةi rasuuل الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulki ilaahay xadradii iyo meel uu joogo laguba اجtihaada waa shay banaan oo bal mثalا ama rasuulka ilaahay idankii hala yidhaha siay barhkood ku qaydeen ama idan iyo idan la-aan makul hadduu ruuxani ijtihaad u heliya ha laba yidhaahe ijtihaadku rasuulka ilaahay xadradiisiiyo isagoo jooga banaanya xadrada wuxuu ka ixtiraasaya dadkii ka dheeraayo saxaabada ahaa ama wulaadiisii ahaa ama dadkii kaleba ahaa ee waabay ijtihaadeen oo waata xadiidkii saxiixayn ay noogaba timi laba nin oo arin ay dhexdooda dhacday inay isla yimaadeen oo uu nin ka mid ahaani lahaa waxaan weydiiyey adigu dee sidaasaad moodayo haddana dadkii ahlucilmiga ahaa abaa waxay igu yidhaaheen waa rasuulka ilaahay buu ku leeyahay sala salawaat ullahi wasalamu caleyh waa saxaabadiisii iyo wixi ay uguba fatwoodeen taas bay ahaydba masaladii adigu kale macruufka ahaa ama xadiidkii dee mashhuurka ahaa ee nin dee waxa weeya nin shaqaale uu ahaa naagtiisii intuu kaba zinaysay ninkii naagta qabaya inanka aabihii oo kale dee ay waxyaalo ay dhex mareen ay rasuulka ilaahay isula yimaadeen isula yimaadeen bal marka taasi waa wax e laakiin isagoo joogo rasuulka ilaahay ag jooga ijtihaad ma banaanya ruuxii ma ijtihaadi karaa marka wuxuu leeyahy waa banaanya taas wa min asxaabina man qaala laa yajuus asxaabteena waxa kamida yidhi ma banaano sababto halkay eegeen kuwaasi ay ictibaariyeen rasuulka ilaahay baa la ag joogaa xukunkiisiina de waa waxyigu waxaa uguba imanayo yaqiin iyo wax qadciyaa la gaadhayaa ijtihaadkuna siaan soo ogaanay waa dani un waayo ma de haddii naynas mutawaatira ama aayaddii qur-aankaydee sariixayd aad raacayso wixii xukumkii qadci buu noqday laakiin umuurahan xataa awqaadda qaarkeed waxyaalaha dee cumuumaadkii qur-aanki iyo dawaahirtii iyo umuurama sunnaha iyo umuurahaasba kolkol dani un bay faa'iideynayin kol haddii ixtimaal kuba sugan yahay qiyaaskana dee isagu waa dani wuxuu keenaa ruuxu markuu umuurahan isu geysto ee uu bal matalan isagoo ijtihaad ijtihaaday duruqdiina dhammaystay ehelna u ah uu xukum gaadho xukumkaa wixii uu ku gaadho waa dani ee maaha wax yaqiina waxay leeyihin markaa iyadoo yaqiin la gaadhi karo iyadoo qadci la gaadhi karo dee danibo looma baahanayo markaa saa daraaddeed rasuulka ilaah agtiisa cidi kuma ijtihaadayso sheekhu wuxu uhi wadaliilu calaa annahu yajuusu waxa u daliila inuu taasi ay bannaan tahay ana nabiya sala allahu alay wasalam rasacbacna u dhacay buu leeyahy waxaana idhaahanba dee alwuquuc akbaru adilati ljawaas isagaa dee waa adilada jawaaska waxaasi inuu banaanya kol hadda wuxuu dhacay oo wax jiraba yahay isagaaba ugu weyn haddaba waxa u daliila calaa annahu yajuusu ana nabiya sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay amara wuxuu amray sacdan waa sacd ibnu mucaad an yaxkuma inuu xukumo fii bani quraydata reer bani qurayda rasuulka ilaahay baa jooga ee barhkood iyaga kuwa le idanka ku qayda halkan waxay leeyihin dee rasuulkaa idmayo markaa tanu u jeednay maaho nama laazimaysa ayay xujadaasi odhanayaan ee waxa weeye bal markaa rasuulkii ilaahay ayaa waxa weeye amray inuu reer bani qurayda markii ay cahdigii buriyeen iyagiina markii inta la xusaariyey dee gacantii lagu wada dhigay ayaa inuu xukumo faijtahada sacd ibnu mucaad waa ijtihaaday bixadratii rasuulka ilaahay oo jooga oo waa kii xukumay in dadkooda gaashaanqaadka ama muqaatiladana la laayo wixii kaleentaa ahayna la qafaasho bal taas buu xukumay rasuulka ilaahayna wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay boqorkaa xukumkiisii baad ku xukumtay marka arrintiisani ijtihaad bay ahayd ijtihaadna dee wixii uu keenaa dani weeye rasuulkii ilaahayna waaba ag joogay laakiin rasuulka ilaahay baaba u idmay bal markaa wuxuu leeyahay taasi waaba taa dhacday oo taasaa u daliilay inuu bannaan yahay alijtihaad bixadrati rasuul walow maanta idan halkan jiro cillo labaadna waa sheegay ama daliil labaadoo walianna maa ki jaaza alxukmu bihi uu banaanaaday in wax lagu xukumo fii kaybati rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maqnaanshihiis oo rasuulka ilaah oo kaa maqan oo kaa fog wixii in wax lagu xukumo ay bannaanta oo ijtihaad hadduu dee marka uu ninkan saxaabigii rasuulka ilaahay ka durugsan yahay ama waali ha noqdo xaakim ha noqdo ama ruux kaloo dee culimmadii saxaabada ka mid ahaba noqotee haddii dee marka aanu nasayn sida xadiid aynu marar soo aragno xadiidkii mucaade maxaad ku xukumaysaayo kitaabkii ilaahay oo haddan oo haddii aanu kuba sugnayn sunnihii rasuulka oo haddan oo ajtahidu ra'yi walaa aalu oo bal maalan xadiidka aan kuba soo marray ilaah baa mahad leh waafajiyey rasuulkii rasuulkii ilaahay diray dee raalli gelinaya rasuulkii ilaahay bal maalan taas oo kale kol haddii ninkii ka maqnaaba ay u bannaantahay inuu ijtihaado ijtihaad wax ku xukumo jaaza alxukmu bihi buu leeyahy in wax ko lagu xukumaano way bannaanaanaysaa fii xadratihi xadradiisa ka nasin naskaba marka laga maqan yahay marka la joogaba waxbaa lagu xukumi jiray markaa tanna way bannaan tahay bal barhkood dee idan bay ku qaydayaan idankiina waxay ka dhigayaan tan sacadna inuu rasuulka ilaahay uba fasaxay barhkood xaakimkii iyo waaligii bay kuba qaydaan sacadna markaa inuu muxakam ahaa bay kaba dhigayaan calaa kulli xaalin dee waktigii rasuulka saxaabe ijtihaadaysay way jireen masaladu laakiin khaas waxay ku tahay waa rasuulka ilaahay marka la ag joogo faslon qaybtii hore dambe weeye hadda taasi walijtihaadi bixadratihi qowlkii hore waqad kaana yajuusu waxaa mid u bannaan lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam an yaxkuma inuu xukumo fi lxawaadiثi dhacdooyinka iyo waxyaalaha soo darinaya bilijtihaadi inuu ijtihaad wax ku xukumo ee mid weeyo naxwiye waa u imanayay yaxyiguna waxa weeyaan dee yaqiin iyo qadci buu ahaa laakiin bal wixii aan waxyi ugu iman inuu ijtihaad wax ku xukumaa rasuulkii ilaahay suurtagal bay u ahayd ee waana wax waaqaca ayuu leeyahay marka leega masaa-isha ay soo qaadaan halkan oo bal maalan waxu bannaan bay ahayd ومن أصحاaبنا mن قاaل أصxaabteena waxa kamida ku yihi mا kاna lahu ذaلiكa kle أصxaabtii شhaaفiعiya sheegaya arinkaa rasuulka ilaahay ma lahaynoo e isagu waxa u suurto gelaysa inuu yaqiin iyo qaطciyo waxyi u yimaado waxyigun baa u yar sugi karayay markaasaa waxyigu imanayo rasuulku ijtihaad wax kuma xukumayn barhkood yidhina way jiraan wuxu uhi wdliilu waxa u daliilo calىa maa qulnaahu sa an idhi waxa weeye أنه إdا جاaز haduu u banaan yahay لغayrihi غayrkii oo min الcuلaماaءi culimadii kamida الxukم بالاجتihاad اجتihاad in wax ku xukumo waana martabo sare oo dee aqoon sare iyo فahm sare iyo waxyaalaha tilmaamaysa waa arin kamaal فلأn يجuuزa inuu u banaanaado kolley dee waxaan ku daminee ma jirte anti masteriyadeed baa ka horeysa فلأn يجuuزa inuu u banaanaado halkan uu damiyad lirasuuli اlaahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi ijtihaadku u banaanaado wa huwa isagu walxaal huwa isagu akmalu ijtihaadan dadkii kale uu ka ijtihaad kaamilsan yahay awla waa kaba mudan yaho bal adigu rasuulka ilaahay dee kollay waaqacaadna way kala duwaan balow barhkooda ay ka dhigaan horta inaan khilaaf jirin umuuraha markay noqoto maamul iyo dagaal iyo waxyaalahaas ayay bal maalan ay gooni u saaraan oy barhkood ku koobaan arrinkan iyo khilaafkoodan waxyaalihii sharciyaadka ahaa laakiin haddana dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh umuuro isaga kaba dhacay oo ijtihaadaad ahaa oo barhkoodna markii dambe ee ijtihaadkaas in laga roonaaba naskii qur'aankaa caddeeyey bal taasi waabay jirtay marka waxa weeye rasuulka ilaahay waa ijtihaadaya laakiin ijtihaadkiisiiy waxay ku kala duwan yihin dadka kale markay ijtihaadaan waa dani waxa laguba gaadhaa danigaasna khada buu noqon karaa khada'aasna wax dee saa ku taga oo laguba suguu noqonaya laakiin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh haddii ijtihaadkiisu sii dee bal markaa roonayd uu khilaafo waa lagu baraarujinaya xag ilaahay waa bal maalan taas laguma sugahayn oo isaga waxay ahayd laa yuqaru cala alkhada arrinku hadduu taas kaba dhaco ijtihaad kaba dhaco marka dambe tambiihi baa imanayey tasxiix baa imanayey oo isaga saa dee laguma sugahaynay arrintiisu sharciga mustamirkay noqonaysaaye faslun waqad kaana alkhadau khada oo ujeedadu inuu ijtihaadkii dee sii bal maalan roonayd uu khilaafo khada wuxuu ahaa jaa-izan mid bannaan calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam fi sharci inuu rasuulku intuu ijtihaado ijtihaadkiisaasi aad bal maalan dee khilaaf ulawlaba aan kaba cabirno si mudnayd si ka duwanba uu waafaqo ama uu kuba dhaco ayaaba dee markaas rasuulka ilaahay kuma bannaanayd ilaa annahu laa yuqaru calayh oo marka aan hesh umuuruhu ahayn umuurahan sharciyaadkaa waatan ognahay markii beder oo kale intuu meel degay rasuulka ilaahay isla halkana ku habboon malaa dagaalka oo kale saxaabigii xubaab ibnu mundir uu weydiiyu yihi arrintan ma waxyibaad ku degtay mise waa ijtihaad markuu yihi waa ra'yi iyo ijtihaad iyo makiido ayuu hi m meeshan inooma habboona aan halkan ka guurno oon meel kala tagno rasuulka ilaahay waa tii buu laba yimi oo kale taasi waaba dee waxaa iyaduna ahaydba oo kale maalintii khandaq markay carabi ay isu wada tagtay iyo dee yuhuuddii ay wateen ay noqotay siay kaba cabirayeen dee qaws keliya leeb keliya in muslimiintii lagu soo wada toogto oo kale gees kasta laga xisaariyey rasuulku wuxuu u arkay oo u muuqatay bal si uu iyagii u kala jebiyo nimankii reer kadafan inuu heshiis la galo oo himaarta madiine ka soo baxaysa qayb kaba mida la siiyo si ay u laabmaan oo markay dee laabmaan qoraysh iyo waxoogaa ay soo hadhaan meeshu ay u kala jabaan markii isagu taas ahaydee weliba ay wadahadalkiina dhacay ee afgaradna uu meeshii jiro ayaa labadii saacad oo kale iyo ay yidhaaheen arrinkan ma anagaad noogu danaynaysaa markii dee gees kastaba lanagaga yimi oo maslaxadayaad eegaysaa mise waa wax waxyi kugu yimi mee waa maslaxadiina ubu ihi tidhi haddaba taas may may taasi ma dhacayso annagoo jaahiliyadii ku jirna ayaanay inay namartiyaan mooyaane wax kale aanay naga heli jirin xoogaan dee maanta oo ilaahay islaamnimadna siiyey seefaa naga dhaxaynayso dee tia heshiiskan sibu ku baaba'ay de waana ti ilaa markii dambe ay dhammaanba wada jabeen oo kale bal umuuraha baa maxaan lahayn walow aanay masaa-ishan dee fiqiya ahayn rasuulka ilaahay ku ijtihaaday oo bal dee saxaabadii ay weydiiyeen oo ay xataa iyagii aragtidooda ama ijtihaadkooda uu kaba duunaa way jireeno arrinka jira waxa weya xagga sharciyaadkana rasuulka ilaahay laguma sugahayn khada lagumaba sugahayn laakiin dee way ka dhici karaysay hadduu ijtihaado kol ijtihaadkiisu sii mudnayd si ka duwan inuu waafaqo laakiin laguma sugahayn taaba weye oo wuxu uhi wamin asxaabina man qaala ma kaana yajuusu calayhi lkhada waayo waaba macsuum oo khadaba kuma bannaanayn وhda khaضnkaasi waa qwl khaضa ba u yihi waa liqowlihi tacaalى cafa اllahu canka lima adinta lahum kuwii dee markii tabuuk loo baxayey waxaan jirin intay sheegteen rasuulkii ilaahay hadalkoodii intuu rumaystay uu isaga saa uu u ogolaaday oo u ruqseeyey inay dagaalka kaadhaan ilah baa markii dambe yihi cafa اllahu canka waa noo citaabeed oo dee ujeeddada waxaan laguma qabanayo weeye ilaahay waa kaaba dhaafaye lima adinta lahum marka arrinku waxa mahayad sii dee madmayd waxay ahaanlay dadkaa inaan kooda runta sheegayo kale ilaa ay kala baxaan aan idan dhicin rasuulka ilaahayna waa u fasaxay kuwaa dee ictidaarkaa laba yimi oo kale waa nooc fadalla markaa tani waxay tilmaamaysaa calaa annahu khada'a oo cibaaro aada u adag sheekatu kaba cabiray adigu bal arrinkani dee in ijtihaadkii marka la eego isagii laguma sugin waa tan citaab axkaamtu ay kuba timi ee sii dee toos mudnayd sii habboonayd sii aan odhanaynay waa awlaa arrinkiisu ijtihaadkiisa uu khilaafay oo khilaaf alawlaa baa mutaba cabiri khadawaat walianna man jaaza calayhi sahwi ruuxa isaga sahwi kuba bannaan yahay wanisyaanu jaaza calayhi lkhada khadana waa ku bannaan yahay ka kayri oo ruuxu hadduu dee ambiyadii oo kale sahwi way ku bannaanaa nisyaan waa ku banaanaa dee kol haddii oo sahwi iyo nisyaan kaba dhacayo ruuxa sahwi iyo nisyaan kaba dhacayo khada una ceeb maaha waa bashar khada waa kuba imanaya dee qaadiyadii nebi daauud iyo nebi sulaymaan ay wada xukumeen oo kale ee ilaahay yihi fafahamnaha sulaymaana wakulan aataynaa xukm wacilm labadoodiiba ilahay waa ammaanay mid kastaba xukm iyo cilmi waanu siinay bu ihi laakiin si ay ahayd waxaan fahamsiinay say ahayd waa sulaymaan baan fahamsiinay markaa ujeeddada eg ijtihaadkii sulaymaan iyo qadiyada xukumkiisii ay wada xukumeen ee markii hore dee daauud baaba lahaa nubuwadii iyo khilaafadiiba lahaayoo xukumka isagaa ridee markii dambe u arrintii ogaaday ama dadkii ay soo baxeen bu ihi sidaasi ka mudan baan ku xukumi lahaa ayaa markaa maxaa ilahay ihi fahamnaha sulaymaana laakiin labadiiba oo waa tan ijtihaadkiiba kana ijtihaadkiisiibaa ilaahay ku ammaanay kana isaabadiisii buu sheegay wakulan aataynaa xukma wacilma fasl ويجuز waxa banaan an yatacabad الlah subaana ilaahay subxaanaه وataعaalى inuu kuba adoonsado ama ku kalifo nebiyahu nebigiisa salى الlahu عalيه waslm biwadci sharci macnaa waa umuuro ay baxtiyaan waa umuuro ay tafiid yidhaahaan dee bal imanka taasana waa kan rasuulka ilaahayna waa la siiyey qur'aankii baa la siiyo waxyi ahaa waxyi kale oo isaga maciisaa oo in badan isaga sharax u ah tafsiir u ah ama taakiid iyo tafsiir u ah la siiyey waxyigiisaa kale la siiya sunii ahna maxaa kale kuma yimaada umuuro aan qur'aankii kuba sugnayn oon tafsiil u ahayn qur'aankii sharax iyo bayaan aanu ahayn qur'aanku wixii uu la yimi wax lamidoo yimin aanu ahayn dee waa sunnada qaybaheedii bal markaa mid kaba mida bal haddaba in waxay bannaan oo iska suurtagala buu leeyahay arrinkan in ilaahayba tafiid isaga uu ku kalifo inuu dee dadkii wixii ama iyaga lagu islaaxinayay amar iyo nahyahaaba dejiyo biwadci sharc oo fa yaquula uu ku yidhaaho arrinkani waxay leeyihin waa dee suurtagalun wax manciyaya ma jirun bay leeyihiin waa jawaas caqli un baan leenahaye ifrod manaa adugu farad yeel wax wasuna sunee maa taraa waxaad u arkaysa annahu maslaxat lkhalqi waqaala akaru qadariyati nimankaa qadarka anfiya dee magacaa waa kuwan daahirku waxaa laabay inaanay magacaa laba odhan waa dufaat lqadar intoodii badnayd waxay dhaheen laa yajuusu meetaasi ma banaana wahada khadaun waa qowl khada ayuu leeyahay ma banaanado laakiin waxaan laga hadlayaa waa jawaas caqliga wax daliilooyina tusi ama ay leeyihin waa amiladaas oo amilo waaqaca meeshii ma jirto laakiin waxa weeyaan dee jawaaskii caqliga ahaayo waa suurtagalo way banaan tahay w wahada khadaun liannahu laysa fii tajwiizi dalika banayn la baneeyo in ilaahay subxaana watacaala rasuulkii ilaahay uu tafwiidiyo ama uu ku kalifoba inuu isagu yeesho tashriici oo taa la baneeyo wax kuma sugna ixaalatun doorin wax la dooriyo shareecada habkeedii walaa ifsaadin ifsaadna kuma sugna fawajaba waxaa waajiba an yakuuna jaa'izan inay taasi mid bannaan tahay wa laakiin jawaas caqli un wax intaa dhaafsan imaka on imaka halkan odhanaynaa waa jiraa ma jire waana tafiid masaladeed bay kama cabiraane bal taas ayaa bannaan buu leeyahay الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله بل إله بaa مهadل سبحaaنه وتaعالى kitaabkii inoo khatimay saaka kolay dhowr biloodna waa la socon ayde inoo soo socdo dulxija شhan iyo tobankeedii oo maalin axadeed ahayd ayuu kitaabku bilaabmay amase bishii koob iyo tobnaad iyo dee sanada ay naga dhamaatay koob iyo labaatankeedii de maanta markaa waa shan bilood iyo ayaamo walow dee baaqashadii jumcayaashii khamiisiiyo inihii uu baaqanayo o dhamme ay ku jiraan haddaan eegno intii maalmoodeen fadhiisanay ee casharun aan u fadhiisanay ee casharadu intii hore jilaal baan ku jirno way koobkoobnaanayeen ilaa maantana waa casharkii sagaal iyo sagaashanaad oo ujeeddadu waa dersigii sagaal iyo sagaashanaad baan saaka u fadhiisanay boqol dersi bal matalan waa boqol jalsaan leenahay halbaa ka dhiman xagga kale muddadana de waa dhowrkaa bilood ama shantaa bilood iyo ayaamaha oo dee bal matalan maanta hadday dee jumadu aakhir ay saddex iyo labaatan tahay baa shan iyo tobankii dulxijaan soo bilownay tan kalena maanta hadday toddobiyo labaatan tahay koob iyo koob iyo tobankii noofembar baan soo bilownay maala markaa de ilah baa mahadlo horta rabbi ilahay buu inoo dhib yaray ilahna waxaan ka baryaynaa inuu inaguba anfaco dee kolley maraa xoogaa yar wada sameeyey kelimaad yaroo kooban kitaabka ku khatiibayaa la odhan midi sheekhay ku tacalluqsan tahay midna kolley waa dardaarankii guudun buu noqon kal haddii dee imaka waktigan aan joogno oo bishii afraad ay dhammaanaysa xagaanay noo soo gelayana ee kutubtii khaasatan kitaabkii subaxnimo halkaasuu ku joogsanaya kitaab inoo socdo oo ilaa bisha shanaad aan ufadhina aanu jirin kitaab aan bilaabaynaana ma jirte waxay noqon un haddii alla idhaaho marka dee xagaagu baxa un ama bisha sagaalaad iyo bal wixii kale bal markaa kolley uu la bilaabaya waxaana jirta un kolley sanada soo socota haddii ala idhaaho ese qofuu yahay haddaan noolaano usul unbaa sii soconaya waayo waymaynaan gaadhin heerkan doonaynay musalaxii haddii de aynu halkii meelihii ugu sarreysay ku joogsanay kana weli kutubtii baan ku jirnaaye laakiin wuxuu noqon doonaa un haddii ay suurto gasho kitaabkana lasoo helo wuxuu noqon un kitaab aan ahayn kutubtan dambe aan ahayn kutubta horea waayo way ka baraka badan yihiin marka la eego masalada cibaaraadkoodu way ka adag yihiin sax weeyaan oo dee markaynu eegno casrigaynu joogniyo casrigoodii cibaaraadkii waa ruuxii khaasatan kutubta dambe un la tacaamuleen kutubtaa la tacaamulin kolkol asaariibtooda oo ay yar mucaqad noqotaa laakiin markay suuro noqoto masale iyo ka hadalkeediyo umuuro ee kutubtii hore bay noqonaysaa kutubta bal de hawakii hore lagu madbuceeyey kolkol aanay ruuxa soo jiidanayna kutubu safra la odhanayey ayaa dee cilmi iyo barake iyo wax kasaaba ay cilmina waa kaasun kolkol dee waxaa dhici karta ruuxan mucaasirkii in masaladii suureeyo rogrogo laakiin marka la eego camqigeedii iyo xaqaa'iqdii masaa-ishii alfaadahan la jirciyey uun mooyaane inay qayb dhambe ay ka baxdaa suurtagala dee jircintan alfaadaha la jircinayo la sahlayo bal adigu insha allahu tacaala wixii ballay maka kitaabaan sii magacaabaya ma jirto walow dee de waxyaala adniyada ku hayo imakana dee magaaladeyna de de kutubtaas ma taalo xataa markii hore aban salain lasoo hele hor looma soo helin laakiin marki wax laga heli jirin waa tan laba waaye laakiin kolley dee qorshahaygu inuu kitaab hore noqdo kitaab horena kolley dee waa jamcu jawaamic iyo manduumaadkiisii wax kaba mida ayuunbuu noqon doonaa biidn illahi tacala haddii la nool yahay taasi iyada waa mid arrinta kale odhanaya horta kitaabkan de waxaa la arkaa in markii ugu horreeyey mandiqadeenaba uu soo galay ama lagu aqriya tamahja witi uma jeedo ee de mandiqada waa horta waxaan rajaynaa inuu de kitaab faafa noqdo haddaad de idinku taxamushaan haddaad idinku taxamuli weydaan nooca jaladaas dad ay gaadhayaan baa taxamulaya oo idinku haddaad xilkaa qaadan weydaan dad qaadanayaa jira un kolley dadka cajaladahan oo laga yaabaa imanka dee muddo dabadeed baa imankaba inay sugayaan oo xataa dee antaradada qaarkood waa iclaamsanya kitaabka in kitaabkaasi soo socdo ingiriis baana laga iclaamiyey oo taas oo nasiixa kuamiyo in kitaabka muddo imanka bilaabo waasi iclaaminayo in kitaabkaasi imanayo oo kale oo taas oo waa meel dee kolley kutubta inta badan ay geliyaan naseexakoom marka bal waxaan in yar baan sheekha ku yar noqon lahaa maalintii tarjamada waan koobnay kitaabkan mansiladiisa sidaanu yar cadayna ama sheekha mansiladiisao sheekhu de waa imaamka abu isxaaq ashiraazi ibraahim ibn cali bin yuusuf baa la yidhaahaa waana imaam weyn oo kale dee sanadii uu dhashay iyo dhimashadiisii hore ayaynu usoo maree laakiin haddaan balki sheekha midhar ka taabto ijtihaadkiisii cilmi gees kasta taqwadiisii iyo ikhlaaskiisii iyo umuurihii culimada kale ay kaba sheegeen un soo qaato iyo zuhdigiisii mer ka soo qaato oo taasna ay keenayso kutubtiisu kolley suu ibnu caqiil yidhaaho imaamka weyne shahiirkii in ikhlaaskiisaas iyo taas kutubtiisa ay kuba faaftay ilaahayna kuba barakeeyey haddaan kaba soo qaato horta waxa weeye waa imaam gees marka laga eego dadkii cilmi aada u badan haba lahaado waana markay noqoto jadal iyo munaadarana waktigiisii raggii ugu haysay haba ahaado laakiin waa dadkii iyagu camalka aada iyo aada u badan lahaa zuhdiga badan lahaa hadaladiisii waxaa kaba mid ahaaba culimmadu ay noo soo naqlisay waxa uu ka alcilmu aladi laa yuntafacu bihi an yakuna arajulu caalima walaa yakunu caamilan waa hadaladiisii oo cilmiga ah dee rasuulka ilaahayna ilaahay ka maangalay een lagu intifaacayn waa ruuxu inuu caalib noqdo camal la-aanu lahayn caamilna aanu noqdo markaa shiciradiisii laynoo soo noqliya waxaa kaba mid ahaa alimta calimta maa xallala lmawlaa waxaramahu facmal bicilmika ina lilcilma lilcamali waad owaatay oo dee waad ogtay kol haddaad baratay wixii ilaahay xarimay iyo wuxuu baneeyey waad garanaysaa de yaana xaggaas garasho la-aani marka adiga kuma haynayso garasho la-aani lagaagama soo dhacaye camal la-aan yaanay ku iman eh ku cilmiga iyo ku camal fal cilmiga waxa loo bartaa waa camal maha magac in lagu yeesho maha inuu ruuxu adduunyo kuba helo cilmigu waxaa qaradkiisu yahay hagaagsani waa camalon waa hadaladiisii bay kaba mid ahayd bal ikhlaaskiisii haddaa wax ka soo qaato waxay culimmadu inoo soo naqliyaan kutubta taraajimta kuba sugan dabaacu isaga lahaa marixana uu ahaa furfuradna uu ahaa isagoo ninkaa zaahidkaana ah oo aadna u faqiirka ahaa hadduu doonayo adduunyana waxa weeye wuxuu doono kaba heli lahaa xataa aanay u suurtogelin inuu soo xajo waayo muu doonin dee isagu waxa weeya wax dad iyo inuu kuba xajo hadduu doono markii in isagoo dusha lagu sido waliba dad ay sidaan uu soo xajona waa soo xaji kari laha heerka ay joogtay bal maalan markaasa waxay soo naqliyaan markaa intuu dee meelaha hadduu raashin yar iyo waxyaala la helo masaajidka isagii asaaba asxaabtii soo geli jireen ay ku cuni jireen maalin maalmaad ka mida inta dee raashin uu soo qaatay masjidkii kuba cuneen iyo hal diinaaruu haystay ayaa halkii kaga dhacay uu baxay uu soo noqday dinaarkoo meeshii yaallo u yimi haddana waxay noqotay oo diinaar makaa u bah diinaar maalin u baale bilo nin kale kaga dhacay maalin iskaga dhaqaaq oo wuxuu yihi dee adigu waaye inuu cid kale ka dhaca dee meeshiina inuu kiisa bal arrinta layaab kale kale culimadu ay noo soo noqleen kutubta kuwa sugan maxaa kala mida laba qolsi waa laba jaboo ama furina ama kursigoodii engegan ayuu gurigiisii kala yimo nin buu u dhiibay oo wuxuu ku labadan kursi qaado oo mid ahaan wax kale ma haysto wuxuu iskaga dejiyo ma haysto waana ninkaa imaamka ogey kuwa maqaaliinta ama maqaalkao mid ahaan wejigeeda dusheedaa sare dibsi oo wax matalan imka timadu khaasatan qoyaankeeda iyo waxyaalahaasi ama waay adigu ay kaba samayn jireen dibsigaas oo kale wejigeeda mid ha qaato oo markaa ta kale igaga iibsado wey hay soo mariyo wejigeeda tan mid buu magacaabay taas qaado taa dusheeda ama wejigeeda hay soo mariyo dibsi tan kala qaato ninkii baa markuu soo noqday wuxuu kala gaara ma waaye tii uu u wakiishay ujeedadna wuxuu ihi tan wejigeeda tan kale ha lay soo mariyo wuxuu leeyihin anugu waxaan u wakaashay inuu tan iibiyo ama tan kale uu kuba iibiyo shaki baa meeshii galay labadi ma cunin xabadii faru kaba qaado wuxuu is leeyahy beec faasida meeshii soo galay tii adu wakaalatay mid aan ahayn baa lasoo mariyey oo ujeedada tii uu lahaa isagu ha qaato markaasoo kale hadda arrintiina waa laba kursi oo isku mid ahaa laakiin waa waraciisii heelkii uu joogay iyo xalaal miradkiisii tii uu ahaaba wey iska dade umuuraha kale badane lagaba soo noqliyo bal waxaan lena warac baad arrin weyn baa jirto ibn اlqayim kitaabkiisa badaa'ic اlfawaa'id waana kitaab aada u muhima kitaabka fawaa'id maaha waa badaa'ic اlfawaa'id way kala weyn fawaa'idna waa leeyahay badaa'ic ulfawaa'idna wule badaa'ic ulfawaa'id waa adigu laba mujalladoo afar jusah oo kale waana kolley fawaa'idee daadsan laakiin cilmi badani kuma jiro isagu iyo ninkii isaguna saaxibkiisa ahaa ama tilmiidkiisa ibnu kaiir imaamkan ibnu kaiir kitaabkiisan dabaqaat shaaficiya oo wuxuu leeyahay isaguna kitaab weyn oo mujalada oo shaaficiyada taraajimteedii de isaga shaaficiyulmadhab ahaa ibnu kaiir uu kagaba hadlo weliba arinta aad u sii mudane kuwa kale inta badan dabaqaadkaa kale aan laguba arage uu leeyahay walow dee markay ashkhaasta soo dhexgeliyaan shaafici markuu dee tarjamadiisa uu horreysiiyo ayaa wuxuu safaxaad waxoogaaya kagaba hadlaa masaaisha alatii faraada biha min bayni ikhwaanihi masaaishii shaafici la gooni noqday walaalihii kala gooni noqday walaalihii wuxuu jeedaa a'imadii kale mujtahidiintahay saddexdii madaboodoo kaleu sheegaya ayuu marka hore safaxaad waxoogaaya oo dhowr yaraata gaadhaya ayuu masaaishaas buu soo dhigdhigtaa abwaabtii isagoo dabagelaya masaaisha bal shaafici la gooni noqdu kala gooni noqday dadkii kale kala gooni noqday labadooda waan leeyahay in dee isaga kitaabka badaa'ic fawaid kitaab tarjamo maaha waa kitaab fawaa'id kala duwan oo naxwu wax kastuu yeelanayaaye laakiin waa meel buu soo naqliyey kan isagu tarjamada abulsxaaq buu kuma soo naqliyey ayaa waxay ka soo naqliyeen imaam shahiira jiro ibnu caqiil laydhaa maaha ibnu caqiilka dee naxwadaynu naqaanay soomaalidu aada u taqaanay maaha waa imaam aad dee de waxaa laga yaabaa casharaat almaraad ka heer sarreeye isaga abulwafa la yidhaahayo abu isxaaqna ay isku wakti ahaayeen oo xanaabilada raggooda waaweynna kaba mid aha laakiin nin mujtahida markay aad u furan caqligiisu furan yahay fahmadiisu dheertahay ko kolna hadalladan kutubtiisii hagaag uma wada haynee lagama soo naqliya hadallo badan oo wada xikmo a lahaa kale kutubtiisii de kitaabka laga hayaa kitaab usulfiqi alwaadix fi usulfiqi shan mujalladan baan hayaa kaas iyo kutub kalena laakiin wuxuu lahaa kitaab alfunuun dee wuxuu ku suuroobay waa saaxib ulfunuun oo kolkool waxaa laga yaabaa ninka tarjamadiisa qirayeen cibaaradana la socon ee markay nin culimaa saaxib ulfunuun ama ay kaba cabiraan waxaaba u qaataa inuu faniyo kala duwan yaqaane macnaa kitaab magacii weeye oo funuun la yidhaaho oo ay yidhaaheen ilaa siddeed boqoloo mujallad buu gaadhay wax kasta oo dee waa khaadiro kastoo kusoo dhacda masalo kastoo ku timaada waxay doontaa hawa noqotay abuu tadwiininayay oo dee imika wax sidaasa lagama hayo mala in laba mujalad oo dabca saqiima lagu madbaceeya kitaabkii weynaa intaa lagaba haya ibnu jonsi oo kale iyo wuxuu lahaa ilaa boqol iyo konton mujalad waan ka daalacday waa ninkii kitaabkaa lahaa ayaa muxuu yidhaha isagoo isaaq sheegaya isaga waxaanu yidhaha waa ninkii jadalka i barayba ah waa xagga nadarka iyo sida loo doodo waa ninka i baray ag laba madhabood bay kale lakin iyaga waxba umay dhaxayn ee waana cilmigiina waa la kala wada qaadanayo dad wada markaas isku mid unbaabay ahayn kolley waqaa'icdoodu dee tacasubkan iyo waxyaalahaasi may jirin waqti ayaa maxaa dhacay ayaa wuxuu soo naqliyaa inuu yidhaha abu isxaaq baa waxaan arkay buu leeyahay waa xagga marka leega ikhlaaskiisii iyo taasoo kale hadduu isdhaha sadaqa miskiinsii oo kale wuxuu soo xaadirsan jiray niyada iyo ikhlaaska hadduu iber maalan masale kaba hadlayo masale uu ka hadlayo wuxuu horreysiin jiray alisticaanata biاllah isagoon ina dee fatwo hadday tiya wax kala tahay dadka xaggooda eegin isticaano waxaanu dee bal maalan hagaajin jiray qasadkiisa iyo ikhlaaskiisa iyo inuu ilaah daraaddii ulaba jeedo wuxuu soo naqliyaa kutubta aan sheegayna way ku wada sugan tahay wuxuu soo naqliyaa markuu kutubtan eeg u alifay markuu masalo qorayo ama fiqrasanoo kale qorayo fasal qorayo ilaa uu horta rakacaad tukado waa isaga cibaaraadka qaarkood dhacday ama laba ragcadood tukado ma qorahayn oo ujeeddada wax kasta oo uu qabanayo ikhlaaskaas iyo isticaanada ilaahay iyo umuurahaas iyo bal in markay kutubta noqoto ama masalada ay noqotona inuu salaad tukado buhaari baa taasoo kale lasoo naqliyey inuu umuuraha samayn jiray marka wuxuu idhaa taasaa waxay keentay waa ibnu caqiil hadalkiisii keentay kutubtiisu waa waktigiisii buu sheegayaaba sharqan wa qarban inay faafto ilaahay dadkii ku anfaco bibarakati ikhlaasihi barkaa kuma anfaco kitaabkana waan soo aragnay aimo waaweynoo barhkood ay iskuda ahaayeen sida khadiib lbaqdaadi oo welibana dhowr iyo toban sanadood ka geeri horreeye iyo ibnu samcaani qawaadic ladile iyo kolkol fiqro dhan ama sidiisay usoo naqlinayaanbo dee waa kitaab asiila ayaan leynaho bal markaa taas bay tahay oo haddaba waa imaamtaas ahaa dee dadkuna kolley qadarin weyn iyo taas waa ka mutay laakiin zuhdigiisii daraaddeed waa taan leeyahay xajkuma suurto gelin oo markii khaliifada ahaa uu xaggaa khuraasaan uba diray oo arrin isaga farxaddii lagu faraxsanaa midba wuxu ayay kuma daadinay ilaa maru suuqa kabeelayaasha soo maray kaba yeeran ay sameeyeen iyaguna dadkii ay kuma daadiyeen oo kale kuwii kabeelayaasha haddana ninkaas baa taasi aaniga suurto gelin bal marka waxaan leeyahay salaaxiisii umuure haddaan kusoo koobo munaadaraad baa jirtay inoo xafidan oo dabaqaatu shaaficiga ku far afar munaadaro laba udamaqaani laba galay oo dee adyaabeyso waa masale yaroo kooban oo haddaan safaxaad qaadan marka uu socday socodka aan sheegaya naysaabuur imaamulxarameyn oo sheekeeda ahaa oo isagu ninkii alaabtiisa qaaday ahaa oo dhaha tan in isaguba waa isagoo imaamkii bilaada sbam kaashiyadiisii qaad ayaa waxay munaadaraad bay laba masalo iyadna fiq ahayd labadii masale qalabadii waxaa yidhahdeen abu isxaaq baa yeesho hadalkan uga jeedaay wuxuu imaamulxarameyn yidhi maa galabtanii ilaa bisalaaxika waxaad igaga qaalib noqotay waa salaaxaaga nin saalixaata ujeedada ninka saalixa waxyaalaha la waafajiyaa hadallo taasoo arinku cilmigiibaad qaalib noqon buu leeyahay salaaxaagii baa qalabada ku siiyey oo tad igaga qaalib noqotay waa salaaxaagii oo dee waxaad anigii laygu caan ku hanuuneyn carabga ay ku soo dhacahay ba adiga salaaxaagaa tawfiiq kaliya tasid kala kula socdo oo kale bal adigu taas buu ahaa haddaan qaado xagga duruus oo kale bal inay cibro inoo noqoto sheekhay soo naqliyaan inuu qiyaaska si barkood kun faranba kun gor bay dhahdeen bal boqolka haddaan soo qaato dee boqolkoo badanba masaa-isha waa kutubta siduu raacanayay uu aqriyayey dee bal matalan taas ahayd marka qiyaas oo kale uu noqdo dee qiyaasyadiina maaha tan imika si guud baan u baranaynaayo ha dhici karta masaladii farciga ahaydna way laba socotaa inuu ilaa boqol goor ku celcelin jiray macnaa darsigan uu soo dhegaystay soo maqlay buu ilaa boqol goor ku celiyay darsi bal adigu iska daa boqolo toban goor ood si fiican ugu celisay dihnigaagii hagaagbu ugu suuraysmayaaba oo ruux xafid samad noqonaysa bal haddaynaa boqol gaari talo laba goor ama saddex goor ma raacan karnaa baa leeya casharkii oo kale isagii waa taas haddii ay beyt soo galo de inagu halkan beydkaasaa laguma dhaafayo wuxuu doonayay qasiidadii beydkaasi ku jiro o iskadaa beydka qasiidadoo dhan bu wada xafidaya qasiidadii oo dhan ayuu wada xafidaya bal markaa waa xaggii ijtihaadkii iyo xirsigii bal waxaan leenahay sheekha kitaabkani waa kaas kitaabkiina waxaa ku filan inuu yahay min tasaaniifi abi isxaaq imaamka zaahidka saalixa ahaa kitaabkuna waa kitaab de waxa weeye kolley aad culimadu ay u qiimeyn jireen oo marka la eegay isagii sharxiisaba fawaaida uu leeyahay oo xaafid maxajar de duralkamina iyo markuu silkii tarjamadiisa joogay kolley waxyaaluhu soo naqliya bal waxaan leenahay kitaabki waa inoo dhammaaday ilahayna waxaan ka bariyaa inuu horta inaguba anfaco inoo furo ina fahamsiiyo anigu kolley maan yaraysan intii aan karayeyna iyo wixii aan u laamayeyna waan kuba laabmay ee kollay qaradko ana inaan ku intifaaco oo wixii aan fahmo idinkiina masalo dee fahman sugan oo hufan oo suuraysan oo dee la fahmi karo oon ishkaal lahayn inay idinkana iyo de cidda kale gaadhaysaba ay idin soo gudubteen baltan odhan lahaa waxa weeye kolley waktinaan haysanaaye bal dee kitaabkii iyo kuwii kaleba fanigii makana majmuucan ka soo aqrinay majmuucadii in la dib loogu wada noqdaana way habboon tahay in dee bal ama ruuxu keliga ha noqdo ama cid gaar oo kooban dad badan isuma iman karee baltan odhanayaan waxa weeye kolley faniguna haddii la nooriyo waa inoo sii socon intan dee bal ama calaqa laba kitaabo kale ka gaadhayno wixii ka dambeeya dee waa iska hari doonaa haddii la noor yahay bal dadaalkii iyo bal fahmi raacashadii iyo isaga iyo kutubtii kaleba in laisla raacdo kolley tan odhan lahaana raacashada kitaabda casharka intaa ku taala kolley waa in koobanun ruuxu intaa markuu hagaag laqbadeediyo waxeedii u dabdiyo wixii la yidhi uu u dabdiyo inuu u laabmo maraajicdii kaliya kutubtii kaleo kolley aad la daalacataan wixii kitaabi ay helaysaan wixii suurtagala kitaab hore iyo kitaab dambaba kitaab hore iyo kitaab dambaba ruuxu la daalacdo casharkii markumisra waayo had iyo goor waxyaalaha halkan ama miaal bay soo kordhinayaan cibaaro tii kugu adkaatay cibaaro aan ahayn baabad kitaabkii ku arkaysaa masaladiio si kale hadda waa tii un laakiin si kale loo suureeyey oo ka fudud baa kitaabkii kale markaa kutubtu way issharaaxdaa iyagoona hadda isku xidhnayn ayay mawduuc hadday ka wada hadlayaan issharxayaan isfurayaan ee bartan odhan lahaa taas weeye ilaahayna waxaan kaba baryaynaa sheekhan iyo sheekhyadiisii iyo ciddii alla ciddii bal maalan aan kutubtooda u laabanay oo dhan ba ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu ka abaalmariyo khayr iyo wanaag kuba abaalmariyo inagana inaguma anfaco oo dee kolley kelimadaydu intaasaan kusoo koobayaa bismi اllah alxamdu lilah sna alaa الsalaatu wasalaamu calى rasuuli اlah